halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeen internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha julaay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda saakaiyo caalamka ee v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idaacadda saaka idinku haynaad maqli doontaana waxaa ka mid ah qaxootiga ku cusub xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ee aan weli la diiwaan gelin oo ka cabanaya duruufaha ay ku nool yihiin intaa imaanay qaxootiaa imaanay faad hariir ay yihiin dadkii la degnaan oo imaanay qorqood aan funa dulfuulaaka dad ku nahay haran aan hadda aan leeyahay hataa ma jirto waagi aan aan imaaday aan dhahadood kaar ma helin boono waxa la dhahay ma helin horor abanaad ma lii siinin intii aan aan imaaday rafaadkii kahirkii oo soomaali ku soo araray oo inta la imaaday rafaadkii aa weliba idaba jooga
qodobada kalead maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ay ka socdaan mashaariic bulshada lagu gaadhsiinayo biyo nadiif ah kuwaasi oo ay maalgelinayaan deeqbixiyayaasha soomaaliya caawiya qodobadaasi iyo warbixinno kala duwan ayaad maqli doontaan balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida jenaraal cabdiraxmaan shayni ayaa ku dhawaaqay in uu yahay hogaamiyaha cusub ee dalka niger kadib markii ay militarigu halkaasi afgembi ka rideen jenaraalkan oo sidoo kale loo yaqaano cumar shiyani ayaa afgembiga sameeyey arbacadii markii ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ka amar qaata ay xidheen hogaamiyaha dalkaasi afgembigani waxa uu tilmaamayaa jabkii ku dhacay nidaamkii sida dimuqraadiga loo doortay xukunka lagu wareejiya niger tan iyo markii ay xornimada qaadatay kii madaxweynihii la doortay maxamed bazoum ayaa la rumaysan yahay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay waxaana weli gacanta uu ugu jiraa ilaaladiisa maleeshiyada taageerada deg dega ah ee suudaan ee r s f ayaa baahiyey muuqaal muujinaya taliyahooda maxamed xamdaan daglo oo loo yaqaano xamiti oo la hadlaya maleeshiyaadkiisa muuqaalkan ayaa ahaa muuqaalkiisii ugu horeeyey tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii abriil xamiti ayaa la arkayey isaga oo miisaankiisu isdhimay iyada oo muuqaalka lagu baahiyey barta maleeshiyada taageerada deg dega ay ku leedahay twitter-ka muuqaalka taliyaha r s f xameti ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay soo tarayaan warar laysla dhex marayay oo sheegaya in la dhaawacay taliyaha r s f ta ayaa sheegay in haddii hogaanka militariga suudaan la bedelo uu aqbalayo isaguna heshiis nabadeed muddo labayo toddobaatan saacadood gudahood ah xameti oo ah taliyaha jabhadda r s f ayaa ku eedeeya hogaanka ciidamada hadda jira in uu ka shaqaynayo amaba uu ku shaqaynayo amaamirta uu ku sheegay haraagii taliskii hore isagoo ula jeeda labadii hogaamiyihii hore ee xisbigii talada lagala wareegay ciidamada taageerada deg dega ah ama r s f ta ma aanay sheegin xilliga iyo goobta laga duubay muuqaalka taliyaha jabhadaasi madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaa ugu baaqay dhiggiisa ruushka valadimir putin inuu dib u cusbooneysiiyo heshiiska uu ogolaanaya ukrain in ay dhoofiso sareenka madaxweynaha masar ayaa baaqan ka jeediyey shirkii uu martigeliyey madaxweynaha ruushka siisi ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo heshiiskaasi waxauna uu ku baaqay in xal deg deg ah laga gaadho si sahayda loo gaadhsiiyo wadamada afrika ugu sabalsan dowladda ruushka ayaa heshiiska ka baxday toddobaadkii hore waxaana tan iyo xilligaasi duqeymo ay ka waday dekadaha ukrain ee ku yaala badda madow intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hedil warkii dunida subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaxootiga cusub ee aan weli la caawin ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka cabanaya duruufaha adag ee nolosha xeryaha qaxootiga qaar ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ku soo beegmay xilli xeryaha laga joojiyey diiwaangelinta qaxootiga gaar ahaan xerada xagar dheer kaltuuma maxamed taakey waxa ay ka mid tahay qoysaskii ugu dambeeyey ee soo gaadhay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya waxayna aad uga dayrisay xaaladaha nololeed ee ku haysta xeryaha qaxootiga oo ay ku sugnayd muddo shan bilood ku dhow waxayna u warantay wariyaha v o e da axmed cabdulaahi jaamac magaceydu waxaa dhahaa kaltuum maxamed taakey maxaa dhaa tuulo buuaal u dhowdaan ka imaaday waxaa waa guuto meel la dhahay waan imaaday soon laba jooga haddii rafaad iyo kahiri ana soo kaxeey ana ilmaheyda lix qof anaa ilmaheyda afar waay aabbood ku jira shan ana ku jira leex intaa imaanay qaxootiaa imaanay kahiri iyo rafaadkii oo soomaaliya ku soo kacanay oo inta imaanay haddana waxa unagu waxaa ku dhaagna ma laha faads hariir ayihiin dadkii la degnaan oo imaanay qorqood aan funa dulfuulaaka dad ku nahay haran aan hadda aan leeyahay hataa ma jirto waagi aan imaaday aan dhahadood kaar ma helin boono waxa la dhahay ma helin horor abanaad ma lii siinin intii aan aan imaaday rafaadkii kahirkii oo soomaali ku soo araray oo inta la imaaday weli waxa oo la dhaama ma laha waxa la ii dhaamay ma laha rafaadkiia weliba idaba jooga waxaad sheegtay inaanad wax caawima helin kaarka raashinka lagu qaatana aan lagu siinin marka maxay nolosha qoyska carruurta ku tiirsan tahay horaan dadka marka imaanay oo dadka qaar oo la degna waxna siini jira yoona hadda raashinku waa laga jaray hadda cid waxna siinaysa ma laha laba haween idaana waxa mala saaray halku haween waxa waa la karini waa la soo heli si hiraabti shaqo u bahan salaadii si loo kaha toban sac haween maalam la imaana shaqo waxa la sawaana gurub badada oo la tagaay wax shaqo ma haysa maya shaqo ma haysa maya shaqo ma haysa maya saasaan ku noolnahay haddii reerihii wax ku siin jiray oo raashinka yare la siiyey wax kaaga goyn jiray sida aad sheegtay iyaga raashinka laga dhimay oo ay awoodi waayeen inay wax ku siiyaan sideeba hadda noloshu tahay marka hadda rafaad isa xariir ley waay hadda haweenku waxa la helaayo laba haween waxa ma la helaayo haweenkuna waxa la isku helaa shaqo rafaad magaalada waan isku soo qaraabinaa inay wax helayn intii wax helayni intii wax la-aana intii wax la-aana bad eh marka laga yimaado cunnada ma jirtaa wax kale oo lagu siiyey haddii ay hoy tahay masquul waxaad huwataan iyo gogol waxa lagu siiye oo kale ma jiraa maya un waxa la isii waxa oo waxa yar oo heydat waagi aan aan imaaday shan biloodaan jooga hor heyad wax kasoo bahay aan maliisiinin aa waagi aan aan imaaday shan bilood waan isqaraabinoya yihiin dadkii waxaana siinaya un raashinka waa laga jari yooba boonaleyle aan bedela deganahay boonaleytina raashinka waa laga jari waxa iyoona waxa ay isdhaagnaba ma lahabo iyaguna naftood waxa la saliidaas oo shanlagaas soo qaadan bes ay dhaamaan aa rafaadle ku jirnaa cid waxna siinaysa ma laha hadda xilligan waa subax hore waadna jarmaadsan tahay xageebaa xilligan u socotaa shaqaan u socdaan hadda shaqaan u socdaa shaqaan u socdaa dhardhaqoobaan u socdaa hiraabtii waan maqeena dhardhaqoobaan u socdaan hadda sidaan marka shaqadanaad xilligan u socoto maxaad ka soo qaadanaysaa waxaa dhaqaalaad ka soo qaadanaysaa ma yahay mid wax ku taraya mase hubtaa inaad shaqo soo helaysid maanta guri oo maxaa jirtaay oo bil dhar ku dhaqaysa bishii si ada dhar u dhaqaysa u dhaqaysa kun iyo shanto kun iyo saddexda boqol kunka shilin oo bishdhowna bil ililna dhardhaqaysaa ku jiraa ilaahay haddii ii soo hanuuni waa soo hel haddii ilaahay ii soo waayina irsaagda ilaahay ii soo qor waan soo hel haddii ilaahay ii soo qorina gurigaan isku soo laabanaa ani ilmaheyda iyo aabbahood waan biyaabagna aabbaha wax ka shaqaynaya ma jirto shaqa ma haysta hadda la imaaday meel garanaya ma jirto dal ii duur jin waay aasaas waay waa tahay kaltuuma halka markaa u soo cararaysay oo aad halka soo beegsanaysay maxaad ka filanaysa inaad ka helayso inay haddee ana marka imaana in kaar la isiiyo shukuli la isiiyo guri la ii yeelo mushkul la ii dhiso harantaada waatas boonadaa waatas la isiiyo taasaan filinaya haddiiba imaaday cid wax noo haysaba ma lahabo waan iskarafaasagnahay haddii xeryihii aad kusoo xisaabtamaysay oo aad islahayd nolol taada dhaanta ayaad ka heli doontaa sidan aad uga dayrinayso maxaa tale ah marna ma kugu soo dhacda inaad dib ugu laabato halka aad ka timi
haddee maya malaga yaabo il wax isku sugo waan isku sugaay maayno intii wadankaas ku laabo ma laga yaabo haddee wadankaas sidee dhamayaydu u siinaa dee rafad wadan oo rafaad jira waay meeshaas rafaad waay rafaadaa jira wadanka ya awaar hoob awaaraa jirta wadankaas cid u laabanaysa ma jirto haddee rafaadkii oo xagga haddee aan kusoo araray haddana waa yaalaa moog rafaadkii a yaalaa sidii waay meeshii aan kusoo rafaadkii aan kusoo araray hadda waa yaalaa maxaan ku laabana waay waayahay deegaankaaga aad ka soo qaxday markaad joogtay maxaad ka shaqayn jirtay ma xoolo dhaqata ahayd ma beeraley bal noloshaadii soomaaliya wax iiga sheeg hagga beer falashilay ahay beeraan isku falana jiri bostaan soo hamaaladi bostaan soo fala jiri si saakay raabti gurigaan oo soo tagno bosto say ura bahan isho i maqrab laba dhahdood imaana jirni isho maqrab dudumi imaana jirni gurigayna maho eber marka maxaa ku dhacay beerihii aad falan jirteen baarihii falana jirni haddee horaan haddee aaran waayaala jiri hadda awaara ku dhacday awaar roob yaray yay dhaaday haa roob yaraa ku dhacay hadda roob yaraa ku dhacay abaar abaar waay marka abaartu meeqa sanay dhacday mase meeqa xilli roobaad ma wax hal mara bay ahayd mase mid soo noqnoqotay iyo abaarta shan sano lix sano waa isku higaan aarantii waa yaraaday horta abaar mar dhow aaran mar dhow manaygu dheenno abaartii way badatay aarankii waa yaraaday dhowaan aaran ma badhiininba afar san aaran ma arkin sababtaasaan usoo araray abaara dhacday ilmahayna si hiraabti loo soo kaca shax ma leh hiraabti unta qada ma leh idmisga horta galey in maba arkaysaba galeyla lagu cunaa meesha galeyta in maba arkaysaba meel tuulo ahoo iska dhibaataysan beer falasho aan joognay deegaanka aad ii sheegtay inaad ka soo qaxday aad buu uga fog yahay xeryahan qaxootiga ee waxaad nii sheegtay marka inaanad waxba gacanta ku haynin sideebaad ku soo gaadhay xeryaha qaxootiga yaa kaa caawiyey inaad halka soo gaadho aad meeshaan maxaan ku soo raay deen dadkayda xagga joogaan beeraal iisoo gadi saasaa gaari laiga soo saaray unugu dhulkii unuga aan lahayni yaa laiisoo gadi baagaariyaa laiisoo saaray hadee dhagahaley ay keeni dhagahaley soo degay haddana dhagahaley haddana gaariaan kusoo fuulay haqardheeraan imaaday waagi inta imaaday kan dhahdood waxa oo dheef ee ma arkin sidii oo soomaaliya dhibkii uu soo araraya wiliba ii haystaa oo iddaa joogaa hadda muddo afar bilooda baad joogtay welina waxma helin waa sidee rajadaadu inaad wax hesho oo caawimo hesho oo lagu qaabilo may aan hadda weli weli badhammaan leeyahay weliba dhammaan leeyahay hadda haa rajaan leeyahay hadda hadda aan intii aan hadda kaar la isiyo shukula la isiyo guri la xarun la isiyo guri la iidhiso mushkul la isiyo kuwaasaan rajaynaya boona waxa laga helaya la shisheegaya dadka ada niidar kheerlay dadka kheer lay shisheegahayan boona lisna baana dadka waxa waa helayan tirkobkaas dhexdiisa waxa ka helayana laleeyahay waxaad sheegtay inay hoyla-aan idin hayso xilli qabooba ah baa lagu jiraa oo xilli xagaa ah marka bal xaaladda iiga waran hoyla-aanta iyo dhibaatada idinku hayso dhaxan hanfar dhaxana ku jirna horta dhaxan iyo hanfarna horta waana dishe haweenka hataa hoogo banaanka hataa ma fadhina karno in guriga markii gasho guriga iyo banaanka waa iska mid waxa guriga kuma jirnaba waxa oo hoorihoori iyo waxa liyabyabi bas aan ku jirnaa waan isku rafaasanahay dabeesha iyo dhaxan yaana dilahaysa waa qarqarahan ilmahan qolba aari in ku dhacdaabo aan ka cabsanahaynaba
kartuumo maxamed taakey oo xeryaha qaxootiga dhadhaab ugu waramaysay wariyaha v o e da axmed cabdulaahi jaamac halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo ad joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka socda mashaariic bulshada lagu gaarsiinayo biyo nadiif ah kuwaasi oo ay maalgelinayaan deeqbixiyayaasha soomaaliya caawiya xili dadka magaaladaasi ay dhibaato ku qabeen helidda biyo nadiif ah waxaana hadda mashaariicdaasi ay soo gaadheen heer gabagaba ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska jubbaland maxamed mursal xirsi ayaa wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad uga waramay halka uu mashruucaasi marayo aada baa mahadsan tahay mashruuca mashruucan horta waa mashruuc weyn oo dalka oo dhan laga loonji kareeyey waxaana loogu talagalay in loo sameeyo biyo nadiifa oo ay cabaan bulshooyinka magaalooyinka ku nool urban water supply project baa la dhahaa mashruuca annagu waxaan ka sameynay magaalada kismaayo aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaysato waxaa iska kaashanayay wasaaradda biyaha deeq bixiyayaasha annagoo wasaaradda howlaha guud ahna ka horjoogtayn iyo iyo hubinta in sidii loogu talagalay wax loo sameynayo baan ku leenahay mashruuca hadda waxaa dhammaaday qeybtiisii hore ama lotwankii oo lagu same lagu diyaariyey cayalashii biyaha oo laga sameeyey meel magaalada kismaayo u jirta labaatan iyo sideed kilomitr celcelis oo saaran webiga jubba waxaa meel fiican maraya dhismayaashii loogu talagalay mashruuca oo isla yoontooy ah oo lootwanka ka mid ah qaybta koowaad ee mashruuca ah ama wejiga koowaad ee mashruuca waxaa sidoo kaleeto gabagaba ah dhismaha haanti kaydka biyaha loogu talagalay oo ayadana duleedka magaalada kismaayo laga sameeyey sidaa darteed waxaa bilaabanaya ayadana lootooga oo lagu sameyn doono qaybtiisa ugu muhiimsan bybinka ama tubadhigistii magaalada iyo iyoiyo yoontooy inta ka dhexaysa lagu dhigayay marka mashruucaas meel fiican buu maraya insha allahna wuxuu wax ka tari doonaa biyaha nadiifka inay cabaan bulshada reer kismaayo mashruucan dabcan aad buu u culus yahay yaa idinka caawinaya dhaqaale ahaan
waxaa caawinaya bartinars fara badan hadda director implementationka wasaaradda biyaha waxaa kula jira hay-adda i o m oo ah hay-ad united nationka hay-adahiisa ka mid ah run ahaantiina mashaariic badan oo waaweyn ka wada deegaanka
waxaad sheegtay in mashruucan dabcan uu aada u ballaaran yahay marka la eego kismaayo iyo yuntooy aad bay u kala fog yihiin see ku suurto gashay in wadooyinka intaa la eg ama dhulka intaa la eg in laga soo hirgeliyo bybin lagu sameeyo ilaa magaalada kismaayo la keeno
nin aad baa umahadsan tahay horta yoontooy ma ahan markii ugu horeysay oo magaalada kismaayo in yoontooy biyo laga siiyo laga fakeray wuxuu ahaa mashruucan oo wuxuu daba taagnaa sahan iyo mashruuc lasoo bilaabay sideetamaadkii in magaalada kismaayo biyaha laga siiyo hadda waxyaabaha meelaha aan isticmaalayno tusaale ahaan waxaa ka mid ah dararka oo kaleeto dararkii waagii dowladii dhexe ee soomaaliya ay samaysay sideetamaadkii baa dib rehabilitation ugu sameynaya yoontooy laga sameeyey marka magaalada kismaayo meesha ugu dhow ay u haysato biyo nadiif oo la cabi kara laga keeni karo yoontooy weeye biyaha ka jira ama dhulka ku jira ee kismaayo iyo nawaaxigeeda intaa wixii ka sokeeya waa biyo salinitigooda hay uu yahay aan loo dhowaan karin cusbadooda ay ku dhowdahay cusbada badda haddayse aysan ka badanba meelaha qaarkood inay ka badataa laga yaabaa markii la baaro marka dee waad dareemi kartaa bad cidna ma cabi karto si loo macaaneeyana ma jiri karto sidaa darteed waa meesha ugu macquulsan marka laga taga taasi markaa agaasime waxaa jirta in la isticmaalayo oo kale sida aad afka ku dhufatay meelihii hore ee dowladda siyaad bare ama dowladdii hore ee soomaaliya la isticmaalayo marka see ku suurtagelaysaa in la helo goobihii hore ee tubooyinka la marsiin jiray oo kale
walaahi daydi dhulkii horta waxaan isticmaalnaa oo saa ka warhaysidba tormak roadka ama laamiga hadda yoontooy iyo magaalada kismaayo isku xira waa laamigii barisamaadkii la dhisay wax walba oo infrastructure ahaana dayactir unbay u baahan yihiin way muuqdaan oo wax raasumaalihay ahaayeen marka way suurto gashay maabka waxyaaba badan oo la bedelan ugu jiraayo dee dhismaha sidiisii looma qaadan mashruucan mashruucii barisamaadkii waa ka weynyahay magaaladu magaalada waa ka weynta bulshada la waraabinaya bulshadii way ka weyn tahay hadda mashruucan wuxuu ku talagalay qorshihiis waxa waye inuu siiyo half a million people in ay biyaha ka cabaan marka mashruuc mashruucii hore waa ka weyn yahay ugu dambeyntii marka ma is leedahay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo way ka faa'iidaysan doonaan mashruucan tan kale dadku isweydiinayaanna waxay tahay su-aasha labaad ee aan ku raacinayo dadku ma waxay heli doonaan biyo lacag la-aana mise waxay noqon doontaa in lacag laga qaado
waa mahadsan tahay mashruuca see looga faa'iidaysanayaa mashruucan waxaa looga faa'iidaysan doonaa si weyn waxaynu ka saari doonaa xaalad kismaayo ee weligeed kusoo jirtay oo biyaha ah mashruucan wuxuu keeni doonaa magaalada kismaayo in ay ku naalooto biyo nadiif ah oo wanaagsan insha allah mustaqbalka bulshadeedana caafimaad ahaan horumar ahaan iyo wax walbaba ay ka taageerta arrintaa qodobka ahaa mashruucu walow ay deeqbixiyayaal naga kaalmeeyeen walow shaqo badan la geliyey oo dad badan iska kaashadeen haddana lacag la-aan ma noqon karo sababtoo ah mekanisamka iyo waxa shaqaynaya waxaa weeye qalab bedel joogtaha u baahan waxaa baxaya shidaal joogto ah waxaa baxaya shaqaale joogto ah marka si loo kofargareeyo qorshaha waxaa weeye in qiimo jaban oo aada u jaban oo qiimaha hadda biyaha magaaladu ay ku cabto qoyska uu ku cabo toban jibaar ka yar ten bercent ka yar oo haddii toban doolar ay biyaha ay ku bixinayeen biyo la eg ay hal doolar ay ku helaan in qiimihiisa ilaa heerkaa la jabiyo ama ka sii yar weliba fraction in la gaarsiiyo laakiin waa jiri doontaa khidmad la bixinayo oo lagu kofargaraynayo inuu mashruuca socdo
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska jubbaland maxamed mursal xirsi oo u waramayey wariyaha v o eda magaalada kismaayo aadan maxamed salaad halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a wax wanaagsan markale dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haddii aan markale dhegeystayaal la idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u durkaroon jenaraal cabdiraxmaan shayn ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha cusub ee dalka niger kadib afgembi militari oo halkaasi ka dhacay jenaraalka oo sidoo kale loo yaqaano cumar sheeni ayaa afgembigaas sameeyey arbacadii markii ciidamada ilaalada madaxtooyadu ay xidheen madaxweynihii dalkaasi afgembigani waxa uu tilmaamayaa jabkii u horreeyay ee si nabad ah u dimuqraadi ah xukunka loogu wareejiyo niger tan iyo markii ay xornimada qaadatay kii madaxweynaha la doortay maxamed bazuum ayaa la rumaysan yahay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay waxaana weli uu gacanta ugu jiraa ciidamada ilaalada madaxtooyada maleeshiyada taageerada deg dega ah ee suudaan ayaa baahiyey muuqaal muujinaya taliyahooda maxamed xamdaan deglo oo loo yaqaan xamiti oo la hadlaya maleeshiyaadkiisa muuqaalkan ayaa ahaa muuqaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii abriil xamiti ayaa la arkayay isagoo miisaankiisu isdhimay iyada oo muuqaalka lagu baahiyey barta maleeshiyada taageerada deg dega ee r s f ay ku leeyihiin twitterka muuqaalka taliyaha r s f ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay soo tarayeen warar laysla dhex marayay oo sheegayay in la dhaawacay taliyaha r s f xamati ayaa sheegay in haddii hogaanka militariga suudaan la bedelo uu isaguna aqbalayo heshiis nabadeed muddo labaiyo toddobaatan saacadood gudahooda xamati ayaa ku eedeeyay hogaanka ciidamada hadda jira in uu ku shaqaynayo awaamirta uu ku sheegay haraagii taliskii hore ciidamada taageerada deg dega ama maleeshiyada r sfta ma aanay sheegin xilliga iyo goobta laga duubay muuqaalka taliyahooda ee ay baahiyeen madaxweynaha dalka masar cabdilfatax asiisi ayaa ugu baaqay dhigiisa ruushka valadimir putin in uu dib u cusbooneysiiyo heshiiska u ogolaanaya ukrain in ay dhoofiso sareenka madaxweynaha masar ayaa baaqan ka jeediyey shirkii uu martigeliyey madaxweynaha ruushka siisi waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo heshiiskaasi waxaana uu ku baaqay in xal deg deg ah laga gaadho si sahayda loo gaadhsiiyo wadamada afrika ugu sabalsan ruushka ayaa heshiiskaasi ka baxay toddobaadkii hore waxaana uu tan iyo xilligaasi duqeymo ka waday dekedaha ukrein ee ku yaala badda madow putin ayaa sheegay in reer galbeedku aanay ku adkeysanaynin dhinacooda heshiiska waxaana uu ku yaboohay qamadi ruushku lix wadan oo afrikaana uu siin doono waxa uu sheegay in ruushka uu qamadi ku bixin doono si lacag la-aan ah masar ayaa ah dalka sida weyn uga iibsada sareenka sii mara marinka badda madow waxayna si gaara ugu nuushahay jahawareerka qiimaha cuntada adduunka intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil qodobadii wararka caalamka u dorkarona markaana aynu ku wada nasana mid ka mid a heesahaan isku talagalnay
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dile sidaas iyo subax waxaa noo
wanaagsan shadheerto halka adigagataan hadimaysid adiguye wayhibashadheerto welikaalaman hadal isnagaagaman tirin namayno kala helin welikaalaman hadal isnagaagaman tirin namayno kala helin raggii hore wakiilii hubsiinada halla waa la siistaa intisahabalilaaye